sabuuraddii toddobaatan iyo toddobaad anigu codkaygaan ilaah ugu qayshan doonaa xataa ilaah ayaan codkayga ugu qayshan doonaa oo isaguna wuu idhegaysan doonaa maalintii aan dhibaataysnaa waxaan doondoonay sayidka gacantaydu way fidsaneed habeennimadii mana ay nasan oo naftaydiina way diidday in la qaboojiyo waxaan soo xusuustaa ilaah markaasaan welwelaa waan cawdaa markaasay naftaydu taag darnaataa seelah indhahaygii waad soo jeedisay aad baan u dhibaataysanahay si aanan u hadli karin waxaan ka fekeray wakhtigii hore iyo sannadihii waa hore ahaa habeenka waxaan soo xusuustaa gabaygayga oo waxaan la sheekaystaa qalbigayga oo ruuxaygiina aad buu wax u doondoonay sayidku weligiisba mayxoorayaa oo miyaannu mar dambe raalli iga ahaanaynin naxariistiisii miyay wada dhammaatay weligeedba ballankiisiina miyuu baaqanayaa ka'ab ka'ab ilaah miyuu iloobay inuu ahaado mid raxmad badan naxariistiisiina ma isagoo cadhaysan buu xidhay selaah oo weliba waxaan idhi tanu waa itaaldarradayda laakiinse waxaan xusuusan doonaa sannadihii gacanta midig oo ilaaha ugu sarreeya waxaan ka soo sheekayn doonaa rabbiga faliimihiisa waayo waxaan soo xusuusan doonaa cajaa'ibiyadaadii hore waxaan ka fekeri doonaa shuqulkaaga oo dhan oo faliimahaaga oo dhanna waan u fiirsan doonaa ilaahuw jidkaagu wuxuu ku dhex yaal meesha quduuska ah ilaahee baa sida ilaah u weyn waxaad tahay ilaah cajaa'ibyo sameeya xooggaagii waxaad ogeysiisay dadyowga gacantaadaad dadkaagii ku soo furatay kuwaasoo ah ilmo yacquub iyo yuusuf seelah ilaahow biyuhu way ku arkeen biyuhu way ku arkeen oo way cabsadeen oo moolalkuna way gariireen daruuruhuna biyay soo daayeen cirkuna wuxuu diray dhawaaq oo weliba fallaadhahaaguna way baxeen codkii onkadkaaguna wuxuu ku dhex jiray cirwareenta ilaacuna wuxuu iftiimiyey dunida dhulkuna wuu gariiray oo wuu ruxmaday jidkaaguna badduu dhex maray waddooyinkaaguna waxay dhex mareen biyo badan oo raadadkaagana lama aqoon dadkaaga waxaad u hor kacday sidii ari oo kale oo waxaad iyaga ku hoggaamisay gacanta muuse iyo tan haaruun